wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka furtay kulan wadatashi oo ku saabsan waxkabeddelka iyo dib eegista qorshaha waxbarashada dalka kulanka ayaa ujeedadiisu ahayd sidii dib lagu qiimeyn lahaa qorshaha waxbarashada dalka loona waafajin lahaa xaaladaha dhabta ee ka jira dalka si loo helo nidaam waxbarasho oo taya leh loona dabagalo baahiyaha bulshada soomaaliyeed waxaana shirka ka qaybgala mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada dalka khuburo dhinaca waxbarashada ah wakiilo ka socda ururada bulshada rayidka iyo hay-adaha caalamiga ee taageera waxbarashada xogayaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya xasan maxamed cali ayaa ugu horeyn ka warbixiyay kulanka iyo waxyaabaha looga hadli doono waxaan rabaa marka hore waa la sheegay ajandaha meesha aan u joogno oo ah de in e s s b gii ama maaragtay qorshihii qaranka ee waxbarashada in dib u eegis lagu sameeyo dib u eegis maaha dee wax laga bedelayo weyn ma ahane dib u eegis in lagu sameeya maxaa noo qabsoomay laalkan wuxuu ku egyahay twenty twenty six wuxuu ku egyahay december sanadka dambe twenty twenty six december maxaa hadda noo qabsoomay maxaa hadda noo haray ilaa iyo hadda december sanadkan ee sanadka dambena waxa meesha noo qoran ma noo qabsoomayaan saad ka warqabtaan e s s b gan waxaa lagu maaragtay lagu allingaray ama lagu lagu toosiyey n t b gii waa national transformation plankii oo january twenty twenty five kii noo bilowday marka twenty twenty five january n t b gaa soo bilowday waxaa laga qaatay e s s b geena wixii nooga harsanaa laba sano ayaa xagga la geliyay transfer lagu sameeyey waxyaaba badan oo kalena waa lagu daray oo n t b ga ah laakiin wixii la qaatay inta s s b ku jiri xaggaasaa lagu daray marka kabaha waxbarasho ahaan maanta waxyaabaha aan ka tashanayna fiirinayno waa iyadoo loo fiirinayo sectorskii kala duwanaayo waxbarashada hadday noqon lahayd basicka hadday noqon lahayd hireka yani waxbarashada sare waxbarashada hoose waxbarashada degdega ah tivetka iyo jaamacadaha iyo kulli waxbarashada iyadoo la fiirinayo maxaa qabsan karnaa ilaa iyo december kadibna dee sanadka dambena maxaa qabsan karnaa oo meesha ku yaalo macquulka kulankan oo muddo laba maalin ah soco doona ayaa lagu falaqayn doonaa sidii loo heli lahaa waxbarasho taya leh qiimeyna loogu sameyn lahaa xaaladda waxbarasho ee xilligan ka jirta dalka